agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir ah ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray tallaalada cusub ee jadeecada iyo shoombiyeedka kuwaasi oo si bilaash ah lagu gaarhsiin doono bulshada ku nool gobolka munaasabadda furitaanka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin iyo wakiilo kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxa mashruuca tallaalka ee wasaaradda caafimaadka federaalk soomaaliya doctor maxamed maxamuud derow wakiilo ka kala socday w h o iyo yunisef agaasimaha caafimaadka gobolka banaadir cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa ka warbixiyey tallaalkan iyo muhiimadda uu leeyahay runtii maanta farxad gaare ayay noo tahay inaan dahfurno laba dalaalo aad u muhiim ahay talaalka maaragta oo farerka iyo talaalka shubanka waxaa ognahay ilmaheenna boqolkiiba afartan ku dhowaad in ka badan waxay nooga dhima jireen ama maaragtay dhibaato ama caqabado ku ahay maaragtay oo fareerka oo loo yaqaano numoniyada inta badan iyo sidoo kale shubanka maanta alxamdulilaahi waxaan dahfuraynaa labadaas talaal waxaan rabnaa hooyo kasto iyo aabbo kasto maaragtay inuu ka faa'iidaysto talaalkaas runtii talaalka waa lacag la'aan sida lagu helo waa si adag soomaaliya kama mid ahayn maaragtay waddamada laga bixiyo talaaladaas runtii dadaal dheera loo galay in talaalkaas maanta la keeno soomaaliya dhanka kale madaxa mashruuca tallaalka ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor maxamed maxamuud derow ayaa isaguna dhankiisa bogaadiyey isagoona sheegay in bulshada gobolka banaadir wax badan u tari doono tallaalkaana waxay noo tahay sharaf gaara ee annagu ah wasaaradda caafimaadka federaalka in maamulka gobolka banaadir gaar ahaan qaybta caafimaadka inay runtii sannadihii u dambeeyey ay hurmuud ka ahaayeen in in la keeno tallaaladan dalka waa ugu mahad celinaya agaasinka caafimaadka dadaalladiisii joogtada ah oo ugu adeego in gobolka banaadir dadka ku nool inay helaan adeeg bixin dhammaystiran tallaalkana uu yahay qaybta ugu muhiimsan si kastaba haatee tallaalkana ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool gobolka banaadir